halkani waa a w r dl radio codka rajada ee loogu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo aad aala ka barataan caafimaadka guud ee qofka bani aadamka haddana waxaa inoo raaci doonaa cashar aynu ka soo xulinay kitaabka barnaamijyadaasi labadaasi barnaamij waxay inoo raacsan heese daabacsan oo idiin soo xulinay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan ee dhegaysi wanaagsan
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid xiise badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijka wuxuu ka hadli doonaa waxbeero wanaagsan waxaana inoo soo jeedinaya maxamed ee dhegaysii wacan
dhegaystayaal maanta waxayna ka hadli doonnaa cashar ku saabsan buugga cisaa'iya jabtarka labo fersiska koowaad ilaa iyo shan iyo toban taasoo aan filayo inaan ka faa'iidaysan doonno waxyaabo badan ee ku qoran kitaabka cisaa'iya dhegaystayaal ku soo dhowaada cashirkeenna inaga yimid buugga cisaa'iya wuxuuna qorayaa sida tan kani waa ereygii oo cisaa'iya ina aamos ku arkay wax ku saabsan dalka yahuudiya iyo yeruusalaam ugu dambayntii buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo buurahana way ka wada sarrayn doontaa dhammaanba quruumaha oo dhammina iyaday ku qulquli doonaan oo dad badan baa halkaasi tegi doona waxayna odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacne oo guriga ilaah reer yacquub ayuu tagnee oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadka oo dhammi oo wuxuu mari doonaa waddooyinkiisa waayo sharciga wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga buuggana yeruusalaam oo isagana quruumaha u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaan canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marshiyo warmahoodana maanjooyin iyo quruumahana quruun kale seef uma qaadan doono oo inabana mar dambe dagaal ma ayan baran doonaan oo reer yacquub kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalahii bariga oo waa fuleeyaal oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo khasnadahoodana dhammaan ma wada laha oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardahooda inaba dhammaan ma laha oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanabyo oo waxay caabudaan shuqulkiisii gacmahooda iyo wixii ay fardahooda sameeyeen oo ninka hoose waxaa u foorarsadaa oo ninka weyn waa isugu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyina dhegaystayaal cabsida rabbiga iyo sharciga heybaddiisa dhagaxa ka gala oo ciidda kaga dhuunta bini'aadamku indhihiisu kibray waa la hoos hoysinsiin doonaa oo dadka madaxweyntiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadiisu wuxuu maalin u haystaa kan kasta oo kibra oo madaxa weyn iyo kan kasta oo kor isku qaadqaadaa waa la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha kadarka la yidhaahdo oo lumbaan dhaadheer ee sarsare u baxa oo dhan iyo geedaha kaleba ee la yidhaahdo banshaan oo dhan buuraha dhaadheer oo dhami iyo kuraha sare u jooga oo dhammi iyo muraadada kasta oo dhan iyo derbi kasta oo deer leh haddaba waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysateen cashirkeenna sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxaana idiin soo jeedinayey waa cabdi
waxaan filayaa in aad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan naxariista ilaaha qaybta labaad waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi maxamed ee dhegeysi wanaagsan
dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa qisadii roma oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan ay badbaadintu inooga dhowdahay markii hore oo aan rumaysannay midkiinna naftiisa uma noola midkiinna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu nool nahay rabbigaynu u nool nahay haddii aynu dhimanana rabbigaynu u dhiminaa sidaa daraaddeed haddii aynu nool nahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbigayna leh waayo sababtaasa aanu u nool nahay inuu rabbiga u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba adigu maxaad walaalka u xukuntaa amase adigu maxaad walaalka u quursataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonaa kursiga xukuumadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa noolahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib walibu ayuu ii sujuudi doonaa carab walbana ilaah buu qiri doonaa sidaasa midkiin kasta ilaah ula xisaabtami doonaa sidaa daraaddeed mar dambe yaanay isxukumin laakiinse tan ka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turunturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada waan ogahay waanan ku hubaa rabbiga inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraan ahayn laakiinse kii ku tiriya inay xaaraan tahay kaas waxaa ka xaaraan waayo haddii walaalka cuntadaada ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabi'in kii masiixa u dhintay haddaba wanaaggiinana yaan lacayn waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira ruuxa quduuska kii waxaas ugu adeega ilaah buu ku baa ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay sidaa daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaalaha nabadda iyo waxyaalaha midkeenba midka kale xoog u yeela shuqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax waliba waa nadiif laakiin waa u xun yahay kii cuna isagoo mid kale xumaynayo waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama qamri cabin ama samaynin wax kaleeto oo walaalka ku turunturoodo rumaysidka aad leedahay ilaa hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysid wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysidka ka imaanuna waa dembi kuwiinna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadno itaaldarada kuwa xoogga yar oo aynu nafteenna ka farxin midkeen kastaaba daraskiisa ha ka farxiyo inuu ka wanaagsanaado oo ku dhismo waayo rabbiga naftiisa kuma uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwa adiga ku caayay ayaa iyaga kor ku dhacday waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadasho iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaano ilaaha dulqaadashada iyo gargaaridda ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha dhegaystayaal waxaan intaas kaga sii hakanaynaa kitaabkii roma tan iyo intaynu dib ku doonno sidaa iyo nabadgelyo
magaciisa wanamana digisana wanabar ilahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kiristos wana miilay iminka waan raacaya ciise kiristos wana miilay iminka waan raacaya gacmahiisa waa la qoodbay rumantaydii aan maalay ilahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya kii dhintay daradayba kii ka kacay kuwii dhintay iliyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya dambidhaafka waan ka helay arabtiirka buu yahay iyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya cidda kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya jacaylkiisa way gaalay casinimo wayga saaray iyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya ciise kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya mugdigayga waa dhammaaday isinkiisa way gaaray iyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya ciise kiristoos wanaamiinay iminka waa raacaya laanta soomaaliga ee adventist world radio waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jiraan caafimaadka nolosha qoyska heeso oo aad u wanaagsan oo aad ka wada maqsuudi doontaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogweynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato buugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda leh oo meel kasta aad joogtaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo halka aad inaga socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato buugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali ee w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali ee w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna sharafta lahow meel kasta aad joogtaan khaasatan kuwa ku sugan afrikada bari waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan intaan mar kale hawada adigu u kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
waa iiga shigaawamil guri ku geeste